bismillaahi raxmaan raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wararkeena maanta waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ayaa hambalyeeyey saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda dableyda dhammaan qeybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka iyo qoysaskooda sanad guurada lixdanaad ee kasoo wareegtay asaaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo sheegtay in kiiskii labaad ee cudurka covid nneteen oo ugu geeriyooday wasiiru dowlihii waa wasiiru dowlihii cadaaladda hirshabeelle xildhibaan khaliif muumin oo dhowaan laga helay cudurka coronavirus taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa hambalyo u diray dhammaan ciidanka xoogga dalka meel kastoo ay joogaan taasoo ku beegan sanad guurada lixdanaad ee kasoo wareegtay markii la asaasay xoogga dalka soomaaliyeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya ugu hambalyeeyey maalinta ciidanka xoogga dalka oo ku beegan labaiyo tobanka abriil haweenka magaalada beledweyn ayaa dadaal wacyigelina oo ku aadan cudurka coronaviruska ka bilaabay xerooyinka barakacayaasha ee magaalada muqdisho
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasi waxay ahayd warkii oo fid warkii oo kooban haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan isagaiyo fidsan madaxweynaha dalka ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu hambaliyeeyey ciidanka xoogga dalka sanad guuradii lixdanaad ee kasoo wareegatay aasaaska ciidanka xoogga dalka soomaaliya madaxweynaha ayaa tilmaamay in ciidamada awood iyo tayo leh uu muhiim weyn ay u leeyihiin soomaaliya iyo qarannimadeenna iyo in dib loo soo nooleeyo dowladnimada dalkeenna sidaasi darteedna dowladdu ay qaaday tallaabo muuqato oo ku aadan tirokoobka xaqsiinta iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida gaar ahaan milatariga soomaaliya
bismillaahi raxmaan iraxiim waxaa sharaf ii ah in maanta oo ay bishu tahay labaiyo tobankii abriil ahna sanad guuradii ka soo wareegtay maalintii la aas-aasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aan doonaya inaan halkan uga hambalyeeyo ugana bogaadiyo dhammaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda dableyda xaasaskooda iyo caruurtooda iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida sidaad la socotaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa astaan qaran oo aan marna loo qeybin karin qolo iyo qabiil waxayna u taagan yihiin oo loo tababaray difaaca iyo ilaalinta haybadda qaranka soomaaliyeed mar walba waxay kaloo u taagan yihiin inay guulo la taaban karo ay ka gaaraan la dagaalanka nabaddiidka waxayna si buuxda ay nabaddiidka ugala wareegin degaano badan oo ay hore dadka soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed ay ugu dhibaateyn jireen waxaan mar kale aan rabaa inaan u mahad celiyo allahiina khalqay marka labaadna ciidanka ee geesiyaasha ah ee u nafwaayey ama u huray naftooda difaaca qaranka soomaaliyeed waxaa kaloo xusid mudan inay guulahaasi ku yimaadeen dadaalo dheeraad ah oo ay dowladdu u gashay dib u dhiska iyo tayeenta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dhinac walba ah runtii weli ma joogno meeshii aan rabnay laakiin waxaan idiin xaqiijinaynaa in dowladdu ay dejisay qorshe rasmi ah oo ku aadan dib u dhiska ciidanka soomaaliyeed oo tayo iyo tiraba leh gudana kara waajibaadkiisa qarannimo sir ma aha kaalintii ay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ku lahaayeen xaqiijinta iyo ilaalinta qarannimada soomaaliyeed waxay arrintaasi ku gaareen geed adeegnimo iyo geesinimo laysla qiray marka lagu xoojiyo tiro iyo tayo waxay hanan karaan nabad buuxda inay ku soo dabaalaan dalkeenna insha allah wakhti aan fogeyn soomaaliya waxay dib mar kale u yeelan doontaa ciidan ku filan hubinta higsiga qarannimo
wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in kiiska labaad ee cudurka coronaviruska ama covid nneteen uu ugu geeriyooday wasiir wasiir dowlihii cadaaladda ee gobolkaasi ama maamul goboleedka hirshabeelle xildhibaan khaliif muumin oo dhowaan laga helay cudurka coronavirus maxamed saciid wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa reediyo muqdisho uu uga waramay goordhow
marka hore waxaan ummadda soomaaliyeed ugu tacsiyeynayaa xildhibaanka wasiirka ee maanta geeriyooday waxaan leeyahay eheladiisana ilaahay samir iimaan ka siiyo annagoo dhanna ilaahay samir ha naga siiyo waa sidaad hore u sheegtay oo waa maalin waliba waxaan filayno waxa weeyaan in aan badbaadino dadkii inaan ka wacyigelinno marka arrintanna sidaad la socotaan xildhibaanka dhowr maalmood ka hor ayaa loo soo wareejiyey isbitaalka martini maantadan maalintii waktigiisa ayay ahayd ilaahay u naxariistaan leenahay sida dhabta ahna waxa weeyaan inta badan dadka waxaan uga digna waxay tahay dadka run ahaantii u liita cudurkan sida u dhaqsiyaha badan usoo ridanayo waa dadka da-da sidaan sheegnay iyo dadka dhibaatooyin kale caafimaad qabi kara marka waxaan ummadda aan mar kale aan halkan aan u jeedinayaa oo aan leeyahay walaalayaalow ka digtoonaada maxaa la dhahayaa arinada laydin siinayana qaata ka digtoonaada inaad cudurkan aad sii faafisaan ilaahay hadduu yidhaahdo ma rabno in dad intan ka badan ay nagaga dhintaan ma rabno laakiin run ahaanta jirta waxay tahay waa cudur adduunka o dhan aad aragtaan sida uu u jallaafanayo annaga awooddayadu way yar tahay awood aan kula dagaalana ma lihin waxaan leenahay oo keliya wacyigelinta iyo hala badiyo tallaabooyinka iyo tusaalooyinka wasaaradda iyo guud ahaan bahda caafimaadka ay ummadda soomaaliyeed u jeedinayso ilaahay hadduu yidhaahdana waxaan rajaynaynaa in awooddeeda aan yeelano xakamaynta isbitaalka qalabeyn ayaa ku socota oo aan ilaahay idinkiisa rajaynayno mar dhowna inay wax ka bilowdaan insha allah
maxamed saciid wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayuu kaasi ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa ciidanka xoogga dalka ugu hambeliyey maalinta ciidanka xoogga dalka oo ah labaiyo tobanka bisha abriil oo maanta ku beegan mukhtaar cabdilcasiis timcade ayaa faahfaahinaya warkan
wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan cabdulaahi colaad rooble ayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo dhammaan ummadda soomaalida ugu hambeliyey maalinta ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ay ku beegan tahay labaiyo tobanka abriil alifleyda dableyda dhammaan iyo xaasaskooda waxaan rabaa inaan halkan ugu jeediyo hambalyo waxaan leeyahay hambalyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hambalyadaas oo ku aadan laba iyo tobanka abriil sanad guuradii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan runtii aada u bogaadiyo dadaalada ciidanka xoogga dalka soomaalida ay wadaan tan waxay kusoo aadaysaa iyadoo ciidanka xoogga dalka ay aada u dardargeliyeen la dagaalanka cadowga gudaha ummadda soomaaliyeed ragaadiyey inay ka xoreeyaan deegaanada ay runtii dadkii miyiga ahaa ee beeraha iyo xoolaha tacbana ay ka xoreeyaan inay kusoo aado sanadkan dhinaca kale ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayuu kula dardaarmay inay ka taxadiraan xanuunka covid nneteen ee dhibaatada baan ku hay caalamka kaasi oo uu sheegay in ciidamadu in si weyn uga taxadiraan si ciidanku ay uga badbaadaan inay aada u taxadiraan ciidanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyed inay aada u taxadiraan khatartiisa inay ka taxadiraan inaan qaadano fariimaha ay noo soo jeedinayaan runtii dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadka noo soo jeedinayaan inaan aada u ilaalino faafidiisa inaan runtii aada ugu dadaalno nadaafadda aada aan ugu dadaalno sida dhakhaatiirta qosheen gacmaha saabuun iskaga meerno oo aada runtii aan aan aan u ilaalin nadaafadda aada u ilaalino ciidanka xoogga dalka ayagoo furmaha dagaalka jooga ayagoo hooshooda wato oo lagama lagagama lagaga maarmin hoosha u hayaan ummadda soomaaliyeed haddana waxaa laga maarmaane in maxay ahaata cudurkaas dhibaato noo geysano runtii nadaafadda iyo aan ka taxadirno haddii ilaahay yidhaahdo waxyaabaha keeni karo ama fududeen kara cudurkaas inuu faafo ka taxadir marka anigoo ku kalsoon inay runtii fariimaha caafimaadka qaadan doonaan ugu dambeyn wasiirka ayaa bogaadiyey howlgallada ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ka wadaan qeybo ka mid a gobollada dalka kuwaasi oo ay ku baacsanayaan maleeshiyada argagixisada al-shabaab ee dhibaatada ku haya shacabka soomaaliyeed waxaana uu sheegay in ciidamadu ay ku guuleysteen in maleeshiyada argagixisada al-shabaabka ay kala wareegaan deegaano dhowr ah oo shacabka ay ku dhibaatay jireen maleeshiyaadkaasi
taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa hambalyo diiran u diray dhammaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan taasoo ku beegan sanad guurada lixdanaad markii la aasaasay xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka sarreeye guuto odowaa yuusuf raage ayaa hambalyo diiran u diray dhammaanba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
بسم الله الرحمن الرحيم اول مره ugu horeysa waxaan mahad iska leh Allah subhanahu wa ta'ala inta kadib waxaan rabaa halkaan inaan maantay guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan uga diro hambalyo ku saabsan sanad sanad guuridii lixdanaad ee aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku beegan maanta taariikhdu tahay 12ka bisha Abriil waxaan rabaa inaan dhaho guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiisha saraakiil xigeenka Debleyda iyo Alifleyda xaasaskooda iyo carruurtooda ee hambalyo runtii waa maalin aad noogu weyn ku weyn ummadda soomaaliyeed ku weyn qaranka soomaaliyeed runtii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna iyo dadka soomaaliyeedna kule xusiis gaara waxaan leeyahay markaa hambalyo runtii sanad guuradan runtii muhiimiyad gaar ahay laheeday waxay aheeday sanad guuradii lixdanaad ee kasoo wareegatay aasaaskii ciidanka waxaan u galnay diyaargarow runtii si aan bandhigyadii caadiga ahay ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay sameey jireen ba aan u sameeyno laakiin taa bedelkeeda anigoo fulinayna tilmaamaha iyo tale iyo muxuu ahaa ii sheegay amaamirta madaxda adduunkana sida alla socotaan uu ka jiro runtii cudur aad u ba'an oo ummadii dhibaato badan ku haya adduunkana dhibaato badan ku haya sidaa darteed ay ku suurtageli weysay xanuunada dartood taas ayaan hakad u gelinay bandhigyadii la sameyn lahaa oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay sameyn lahaayeen taas bedelkeeda waxaan rabaa marka guud ahaan inaan yidhahdo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya hambalyo waxaan rabaa kale inaan fursadda uga faa'iideysto runtii waxaad la socotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya inay ku jiraan howlgallo
haddaba ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo la aasaasay lixdan sano ka hor ayaa waxa ay leeyihiin taariikh fog iyo muhiimad weyn oo waddankan ay u leeyihiin warbixin ku saabsan waxaa inoo haya waryaheena maxamed nuur shariifka
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa la aasaasay labaiyo tobankii abriil kun iyo sagaal boqol lixdankii warqad uu soo saaray ra-iisul wasaarihii xukuumadda daaqiliga allaha u naxariistee cabdulaahi ciise maxamuud ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka u magacaabay taliyii ugu horreeyey jenaraal daa-uud cabdulle xirsi ciidanka xoogga dalka waxaa lagu bilaabay siddeed horan oo ciidanka booliiska soomaaliya laga soo wareejiyey jenaraal daa'uud cabdulle xirsi maxamed siyaad barre maxamed cali samatar iyo saraakiil kale ayaa lagu aas-aasay ciidanka bishii julaay kowdeedii kun iyo sagaal boqol lixdankii ayay wacdaro ka dhigeen dabaaldegga xorriyadda midnimada soomaaliya xornimada kadib waxa ay la wareegeen ammaanka guud ahaan dhulka jamhuuriyadda afar kun oo ciidan isku dhaf ah ayaa lagu dhisay ciidanka dhiiran ee xoogga dalka soddonkii sano ee ugu horreysay ee doolnimada waxa ay noqdeen mid ka mid ah ciidamada ugu awoodda badan afrika waxaana loo yaqaanay libaaxyada afrika waxayna kaalin ka qaateen xornimada qaar ka mid ah dalalkan qaaradan afrika oo soomaaliya caawisay burburkii dowladda dhexe ayaa saameeyey ciidanka xoogga dalka laakiin labaatankii sano ee lasoo dhaafay oo lagu hoolanaa dib u dhiska doolnimada waxaa dadaal badan la geliyey dhismaha ciidanka xoogga dalka iyo dib waabeynta oo haatan maraysa meel wanaagsan haweenka magaalada beledweyn ayaa dadaal wacyigelina oo ku aadan cudurka coronavirus ka bilaabay xerooyinka barakacayaasha ee magaalada beledweyn magaalo maxamuud waa magaalo maxamuud xuseen oo ka mid ah horjoogayaasha xerooyinka barakacayaasha magaalada beledweyn ayaa reedii muqdisho uga warantay arrintaasi gordhow
annagana shacabka waxaan ka wacyigelinaya meelaha barakacayaasha ee lagu badan yahay qur-aanka in la boodo soo dhawaasha iyo sii dhawaasha waxna celiyaan qur-aanka in la boodo waxna aan isku gaaranayn gacnahana la iska dhaqo lagana fogaado dhusoo qashankana la iska dheereeya qashanka intuu ku jiro cudurku ku jiraa in qashanka la iska dheereeyo annaga waxaan ku dardaarmay dadku ku wacyigelin haynaa in la kala fogaado in qur-aanka la akhristo ilaahay la baryo ilaahay adil wuxuu yahay ma bi- insha allahu ma bilowdeen marka hawshaas oo ma socotaa ha waa socotaa waa socotaa hawshaas waxaa waa socotaa
wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa fariin ku aadan cudurka coronavirus waxa ay u dirtay shacabka dowlad goboleedka hirshabeelle khadiija xasan cabdi ayaa faahfaahinaysa warkan wasiirka caafimaadka hirshabelle cabdi macalin axmed ayaa fariino ku aadan wacyigelinta korona shacbiga hirshabelle u mariyay warbaahinta qaran waxa uuna kula dardaarmay kan wasaarad ahaan inay qaataan fariimaha wacyigelinta ee ku aadan koronata oo muhiim u ah bulshada ayna joogaan guryahooda si aysan isugu imaan meelaha ay ku kulmi jireen wuxuuna intaa ku daray inay ku dadaalaan nadaafada si loo xakameeyo cudurka coronavirus Een, waxaan rabaa halka kan inaan aan maanta ka wacyigeliyo dhammaanba guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaana eh, dowlad goboleedka een, hirshabeelle saad ka warhaysaan waxaa yimid een, caabuqa coronavirus baa yimid eh, kaasoo macnaha qof kasta een, ku dhacahaya marka waxaan rabaa inaan halka kan aan uga jeediyo dadweynaha reer hirshabeelle meel kastoo ay joogaan inay ka digtoonaadaan si saxana u qaataan een, tusaalooyinka takhaatiirtu ay usoo jeediyeen oo ilaa lix een, ka kooban waaweyn waxaa la rabaa horta kow inaad macnaha aadan si aa- aan loo baahnayn aadan iskaga bixin oo aada gurigaaga inaad ku sugnaataa loo baahan yahay een, miitinada iyo waxyaabahaas iyo iyo iskuuladana in een, ee, laga nasto een, waxaa loo baahan yahay oo kale dadku dha- inta ay isu jiraan ama yacni waxa kan hadda loo baxshay een, physical oo distanceka loo baxshay in macnaha uu la kala fogaado oo ilaa yacni laba laba mitir ama laba yaard ee, la kala istaago waxaa loo baahan yahay inaad een, aad cala- ee, tusaalooyinkii takhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka inaad si toosa aad u qaadato waxaa la rabaa inaad gacmahaaga aad dhaqdo annagu muslim baan nahay shan mar baan dhaqnaa iyo ka badan laakiin haddana mar kasta oo oo aad xaaladaada isbedesho oo aad meel tagto inaad mar kastaba aad dhaqdo een, gacmahaaga aad dhaqdo ood mayrto oo aad ku dhaqdo haddaad heli karayso saabuun iyo een, wixii oo handwashkii oo bacteriga dilahayay haddaad intaasoo dhan xataa wey- weydo aad deeb ku dhaqdo gacmahaaga een, salaanta in la la iska macnaha las- la la joojiyo oo lagu koobo tan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu taasaa aada iyo aada maaragta ah u faa'iido badan oo diinana u faa'iido badan marka in hadda la hakiyo ayaan macnaha aan aa- aan ay takhaatiirtu ayna faraysaa iyo wasaaradduba saasay ku faraysaa wasiirka ayaa dhinaca kale ugu mahadceliyay dowladda soomaaliya wada shaqaynta iyo weliba qalabkii ay ugu deeqday wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hiirshabelle iyo weliba dadaalada ku aadan xakameynta cudurka coronavirus wasaaraduna yani waa uga mahad celinaynaa een, wada shaqayntii wasaaradda caafimaadka aan wada shaqaynay iyo qalabkii een, ay noogu deeqday een, een, Shi- Ja- eh, shiinaha oo gaar ahaan sabanfalaha een, calibaaba uu noogu deeqay si simanna u gaartay uu yaraa laakiin si siman taasaa guul ah macnaha wax badnaashadooda een, lagama fiirinhayo laakiin waxaan ka fiirinaynaa in si fair ah uu dadkii oo dhan isteedyada ay u gaareen waxaana filaynaa wixii kalena sidaas oo kale inay ay, ay u gaaraan Een, dadka waa wacyigelinaynaa dowladda soomaaliya ayaa wada dadaalo ku aadan sidii bulshada looga wacyigelin lahaa xakameynta cudurka corona
qaar ka mid ah bulshada magaalada dhuusamareeb ayaa ka hadlay muhiimadda ay u leedahay shacabka inay ka hortagaan cudurka coronaviruska oo dunida dhibaato ba-an ku haya maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warbixinta halkaasi nooga soo diray maamulka iyo bulshada oo iskaashanaysa islamarkaana bahda caafimaadka deegaanada galmudug ugu horeysa ayaa waxa ay taxadar xoogan iyo ka hortagba ugu jiraan cudurkan dunida aafeeyey ee coronaviruska kaas oo saameyn xoogan ku yeeshay bulshada deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareebe ayaa waxa ay sheegeen in cudurkan inuu jiro ay yihiin mid ay aaminsan yihiin taxadar xooganna arrimahaasi ay kaga jiraan sidoo kalena ay ku baaqayaan in lasii xoojiyo ka hortaga iyo sidii looga gaashaamo lahaa arrimahaasi wacyigelintana la badiyo korona horta een, qofkii aaminsan iyo qof aan aaminsanaynba cudur jira waaye oo runtii halis badan dadkiina hadda een, baabi'inaya oo dad badan laaya dad badanna ay dhul yaallaan marka khatar aan loo jeedin waaye waa wax aan ka dabatag lahayn in laga hortaga maan marka ka hortegidda bulshada soomaaliyeedna waxaad u malaysaa inaysan baaqaba dhegaysanin iyo waxyaabaha digniinaha oo taleefanada iyo ku xidhan runtii qof kasta taleefonkeedu ku xidhan yahay sida maaragtay een la isaga ilaalin karo ilaahay baa wax ilaalin kara laakiin taxadarku wuxuu meel kastuu yaallaa masiibo bini aadan hadday timaaddo waxaa weeye horta marka hore ummadda waxaan ugu baaqayaa qof walba ee soomaaliya inuu akhriyo maalintii ee, waxyaalaha xajulbalaayada la yidhaahdo ee qulwallahu ka mida diinta islaamka sidii noo sheegtay jirhkiisana mariyo Ee, dawladdana waxaan leeyahay dadka gobollada isaga socda muddo dii loogu talagalay dhakhaatiirtu ay noo soo jeediday ee, cidhka hadda maba socdee waa la joojiyey xagga dhulka in maaragtay si weyn looga foojignaado cudurkaas Ee, anigoo ah abwaan xiish waxaan leeyahay afartan iyo dhowr maalmoodkii la sheegay ama toban iyo shan ama afar iyo toban ha la xadado ha lagu leexsho meel ay degaan dadkaasi cunto haddayse haysan ha loo geeyo hadday sitaan halkooda ku karsadeen si aad iyo aadna ha looga fekero cudurkan hebel ma yaqaan hebel ma yaqaan shiikh ma yaqaan waa masiibo bini aadannimo waxaasay ku timid waxaas ugu ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa soo amray adduunyadiina way kadeeday marka waxaana waa wax jira waa wax dunida oo dhan saqmi ka wada jira waaye islaamka iyo gaaladana waa usinan yihiin wuuna ku dhacayaa marka dadka waxaan kula talinaynaa ama caasimadaha ha joogaan ama miyiga ha joogaan ama meel kasta ha joogaan inay mar walba qaataan awaamiirta ay bixinayso dowladannada federaalka ah een, qaybteeda caafimaadka awaamiirta dadka ay siinayso waa inay qaataan waa inay ku dhaqmaan oo ay si rasmi ay u dabaqaan adiga shakhsiyadaada ha ka fekerin ee waxaad ka fekertaa dadka kale ee walaalaha ah ee adiga kugu xeeran ka feker haddii adigu aad istiraahdo maantay waxaan xunkaho inta calaamad isku aragto waxaan raxo maahane hargabkii xunkahayo kuhay jiray waaye haddii aad istiraahdo taasoo adigana ceebay kugu tahay gurigaagiyaad geyne masaajidkiyaad geyne isbitaalkiyaad geyne babliga meelihii lasoo fariisinayaad geyne hal mar maahan laba jeer maahan saddex jeer maahan inta ay wasaaraddu bixinayso wasaaradda weliba galmudug aa aad iyo aad hadda waxay u wadaa dardar ah in ay samayso meelaha oo bukaan ninka la yidhaahdo la isugu yimaado babliga ah degmooyinka madaxtooyadoo kaleeto meelaha dadka busteejooyinka isugu yimaadaan waxaa la geeyey farxalkiyaa la geeyey culimada ayaa dhankooda waxa ay ku baaqeen in la qaato wacyigelinta dowladda ay samaynayso iyo sidoo kale laamaha caafimaadka iyaga dhankoodana ay wadaan dadaal ku aadan arrintaasi sidoo kalena masaajidda iyo goobaha kale ay ka bilaabeen qur-aan akhris alle looga baryayo in cudurkani waddanka uu ka dulqaado madaxdana dalka ayaa hogaamiya waxaa laga rabaa inay dadka inta bannaanka u soo baxaan oo yimaadaan ay yidhaahdaan dadka alla bari la faro ilaahay subxaana wa tacaala meelaan ahayn oo loo cararaayo ma jirto haddii dhibaata timaado firru ilallaahi weye fafirru ilallah meel kale oo la aado lama arko ilaahay baryihiisa in la aado maahane Ee, annagu haddaan culummo nahay dadka ee, waa farnaa maalin la arko in ilaahay la baryo qur-aanka waa la akhriyaa jumcadii dhowada ugu dambaysay anuu masaajidan ku dukada boqol toban iyo afar yaasiinaa laga akhriyey qur-aanka sidaasaa loo wadaa madaarista sidoo kalea looga wadaa in allabarigaasna la wado oo dadku ilaahay baryaan hadday masiiba timaad waxyaabahan hadda dhacahaya waa aayaadka ilaahay wax ka mida wey wax aayaadka ilaahay ka mida Ee, hadday qoraxdu madoobaado waa aayaadka ilaahay hadday dayaxu madoobaado waa aayaadka ilaahay haddii masiiba maaragtay naazilaha soo degto sida hadda midda socoto la sheegayo maalintii intaasoo kun dhammaanayso waa masiibo naazilaah oo ilaahay subxaana wa tacaala in loo cararo ilaahay la baryo ayaa mashruuca markaasoo kale waxaa ilaahay ee, rasuulkeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam uu ummaddiisa baray mar walba oo masiibo naazilaah timaad shanta salaadood in lagu qunuudo oo ilaahay la baryo ayay ma garanaysaa shareecadeennu tilmaamaysaa oo nabigeennana baray calayhi asalaatu wasalaam a'immada masaajidda waxaan marka u sheegaynaa wax alaalaya wixii codka iyagu gaaro inay bilaabaan qunuudkii masaajidda oo naasilada cudurrada naasilada hadday abaar timaad hadday jira timaad la samay jiray inay bilaabaan iyadoo la joojiyey dhammaanba duulimaadyadii ay ku imaanayeen diyaaradaha islamarkaana rakaabka keenayay deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareebe ayaa weli waxaa sii socda safarada dhulka ah kuwaas oo gaadiidku muqdisho dadka ay ka keenayaan kana qaadayaan halkani halkaasina ay usii daabulayaan taasna waxa ay bulshadu ka muujiyeen walaac xoogan waxa ayna codsadeen in arrintaasi la xakameeyo
halka warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararkii dibadda tirada dhimashada la diiwaan geliyey ee dadka u dhintay cudurka coronavirus ee dalka sbain ayaa lagu sheegay in ay gaartay lix iyo toban kun sagaal boqol toddobaatan iyo laba qofood taasi oo ka dhigan in dalkaasi uu qayb ka noqonayo wadamada sida weyn uu u aafeeyay cudurka coronavirus axadda maanta ah ayaa dalkaasi laga soo sheegayaa in tirada dhimashadu ay gaartay lix boqol toban iyo sagaal labadii maalin maalmihii sabtida ee wasaaradda caafimaadka dalkaasi waxa ay sheegtay inay dhinteen shan boqol iyo toban qof oo dalkaasi gudihiisa ah balse waxa ay wasaaraddu tilmaamtay inay hoos u dhacday heerka dhimashada ee dadka cudurka coronavirus u dhimanaya ee waddankaasi wadarta guud ee dhimashada dalkaasi ayaa lagu sheegay lix iyo toban kun sagaal boqol toddobaatan iyo laba qofood taasi oo markeedii hore ahayd lix iyo toban kun saddex boqol konton iyo saddex waxaana wasaaradda caafimaadka sbain war ay soo saartay ay ku sheegtay in guud ahaan kiisaska la helay ay gaarayaan boqol lixdan iyo lix kun iyo sagaal iyo toban qofood laga bilaabo ilaa iyo markii uu ka bilowday cudurka coronavirus dalkaasi sbain warkii duhur waad kala socoteen dhegeystayaal redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya duhurnimadan waa naga intaa warkan warka xiga intaan ku kulmayno dhammaantay nado isku duban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo